بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسك شناط كتابك شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع wuxuu ka bilaabmayaa qowlka uu musanifku leeyahay faslun faraa'idu اlghusli halaaثatu ashyaa faslun fii faraa'id اlghusli wa sunanihi fasalkani wuxuu ka warrami doonaa maydhiga arkaantiisii iyo sunayaashiisii wa faraa'id اlghusli halaaثatu ashyaaa arkaantii maydhigu waa saddex arrimood axaduhaa midka koobaad anniyatu niyadii weeyi fayanwi اljunubu qofkii janaabada qabay wuxuu niyoonayaa rafca aljanaabati inuu janaabadii iska kor qaadayo aw alxadaث اlakbar ama xadadkii weynaa inuu iska kor qaadayo wa naxwa dalika iyo wixii markaa taas lamid ah buu niyoonaya sida maydhigii waajibka ahaay oo kale wa tanwi اlxaa'idu gabadhii dhiigga caadada qabtay waxay niyoonaysaa aw inufasaa ama tii dhiigga dhalmada qabtay rafca xadaثi اlxaydi aw الnifaas inay iska kor qaadayso xadadkii dhiigga caadadu uu ku keenay ama nifaasku uu ku keenay ama sidoo kale dee waxay niyoonaysaa rafca alxadaث اlakbar xadadkii weynaa inay iska kor qaadaysa hadday niyootona caadi weeyi haddii ay niyooto sidoo kale mayrigii waajibka ahaana iyadana caadi weey wa takuunu niyatu niyadu waxay noqonaysaa maqruunata biawali اlfardi faradka bilowgiisa mid markaa la xidhiidha wa huwa faradka bilowgiisu awalu maa yugsalu waa waxaa ugu horreeya la maydhayo min acla albadani aw asfalihi jidhka xaggiisa sariya xaggiisa hoose wuxuu doonaba ha noqdee qofku markii uu maydhiga bilaabayo halka ugu horreysa uu maydhayo waxay doontaba meeshay doontaba ha noqotee meeshaa markuu maydhayo waa in niyadii ay jirto oo uu niyeysan yahay niyadaa aynu soo sheegnay maydhigii waajibka ahaa ama inuu janaabo ka maydhanayo ama xadadkii akbarka ahaa uu iska kor qaadayo markaa kadib markaa hadduu markaa iska mashquulo basi ma laha falow nawaa hadduu niyoodo bacda gasli juzin markii qayb jidhka ka mida uu maydhay haba yaraatee wajaba icaadatu de intaa in dib loogu soo celiyo maydhigii ayaa waajibi maxaa yeelay intaasi niyo la-aan baa lagu maydhay wa isaalatu najaasati najaasadii inuu zuuliyo buu noqonayaa rukniga labaad in kaanat calaa badanihi haddii jidhkiisa ay najaasa saarayd ay ilmuqhtasili badanilmuqhtasili qofkan maydhanaya jidhkiisa haddii ay janaabas adii najaasa hadday saarnayd oo meel nijaasaysani ay jirtay waa inuu najaasadii maydho wa hada maa rajacahu raaficiyu maa rajaxahu araaficiyu alimaam abulqaasim cabdulkariim araafici wixii uu rajaxay weeyaan alimaam araafici waa aimada madhabka imaam ka mid ah oo labada sheekh marka la yidhaahdo culamada madhabku hadday labada sheekh yidhaahdaan labada sheekh ama ashaykhayn ama ashaykhaan waxay u jeedaan waa imaamkan alimaam abulqaasim cabdulkariim alraafici iyo imaamkii abu zakariya yaxya bni sharaf annawowi imaam nawowi iyo imaam raafici labadaasoo la isu geeyey ayaa labada sheekh ama shaykhayn loo yaqaana raafici baana horeeyey oo isagu wuxuu dhintay lix boqol iyo saddex iyo labaatan lix boqol iyo saddex iyo labaatankii hijrada ayuu dhintay imaamu nawowina wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo soddonkii oo markaa raafici dhintay toddoba sanadood ama ilaa sideed sannadood dhadhow dabadood buu dhashay inta badanna imaamu nawowi kutubtuu ka shaqeeyey waa kutubtii raafici haddaba imaamkaasi wuxuu rajaxay qofka haddii jidhkiisa meel nijaasalihi ay jirto meeshaasi in laga doonayo horta inuu najaasadii ka maydho markaa kadib ayuu markaa xadadkiina ka maydhi ee socon mayso hal maydhi hadduu hal mar un intuu maydho uu niyoodo inay najaasadiina u noqoto janaabadiina u noqoto maydhigaa kelihii kuma filla buu yidhi isagu wacalayhi binaan calayhi taa raafici rajaxay haddii lagu dhiso falaa yakfii qofkii kuma filla khaslatun waaxidatun hal maydhi can ilxadai waاnajaasati oo uu la doonayo in markaa maydhigii xadadka iyo iyo najaasadii labadiiba ay u noqoto hadduu la doonayo uguma filla waxaa la doonayaa hal maydhi oo najaasadiiya iyo maydhi kale markaa de halka maydhiya najaasadu waa meeshii najaasada lahayd unbaa la maydhaya meeshii najaasadii in si gaara loo maydho oo haddana mar labaad biyuhu ay dul maraan iyadoo markaa niyadu ay tahay xadadkii weysadiina waa saas oo kale raafici agtiisa warajaxa nawawiyu imaamu nawowi haddaba wuxuu rajaxay isagu aliktifaa bikaslatin waaxidatin in lagu kaaftoomayo hal maydhi uun canhumaa labadoodiiba hal maydhi inay labadiiba ugu filan tahay ayuu imaamu nawowi rajaxay haddii haddaba raafici iyo nawowi ay isqabtaan madhabka waxaa la xoog badiyaa oo la qaataa hadalka nawowi baa la qaataa maxaa yeeley isagaa ka dambeeyeyoo wuxuu u khilaafayaa raafici baa la yidhi waa wax uu arkay uniyo xujo uu arkay wax u muuqday ayuu u khilaafay taa nawowi ayaa markaa madhabka noqota wa maxaluhu ay wa maxaluulkhilaafi meesha ay isku khilaafsan yihiin raafici iyo nawowi ma idaa kaanat inajaasatu waa markii ay najaasadu tahay xukmiyata najaaso xukmi ah ama idaa kaana haddii sa ay tahay cayniyata najaasada hadday najaasa cayniya tahay wajaba khaslataani laba maydhi baa waajibi cindahumaa labada agtoodaba najaasadu xukmiye iyo cayniyay u kala baxdaa cayniyadu waa wixii markaa meeshii marsan ee ka muuqda ama urtiisii ay joogto ama maaragtay waxa weeyaan midabkiisii uu joogo ama dhadhankiisii raadkiisii uu joogo najaasada raad meeshii ku leh iyaa la yidhahdaa najaasa cayniya ta aan meeshii waxba markaa raad ku lahayn iyada waxaa la yidhaahdaa najaasa xukmiya marka haddaba wuxuu leeyahay waa markii najaase xukmiya ay tahay markaanay iskhilaafayaan nawowi iyo raafici laakiin haddii ay cayniyo tahay oo meeshii urtii najaasadu ay jirto ama iyadiiba ay ka muuqato najaasadii dee hal maydhiyo horta meeshii lagu najaasadii lagaga tiro waa loo baahan yahay oo taa iyada kuma muransana buu yidhi sheekhu hase ahaatee waxaa la yidhi mayane waa mar kasta oo ay hal maydhi uu ku filan yahay najaasadiina inuu suuliyo halka maydhi haddii najaasadiina ay ku tegayso waa kaakay isku khilaafsan yihin lakiin haddii maydhigii keliyaha aanay najaasadii ku tegaynin dee kaasi markaa cidina ma odhanayso hal maydhi unbaa la maydhi mar haddii najaasadii ay meeshii baaqi ku ahaanayso xataa tii cayniyada ahayd hal mar markii meeshii la maydha haddii wax raadoo ka hadhayaa aanu jirin halkaa maydhi hadduu u niyoodo labadiiba in ay u noqoto markaa lafteeda khilaafkan raafici iyo nawowi way soo gelaysaa muctamadkuna markaa wuxuu noqonayaa hal maydhi unbaa kugu filan weyse iyo maydhiba meeshii najaaso lahayd markaad ama u weysaynayso ama aad janaabo ka maydhayso hal maydhi baa kugu filan haddii najaasadiina ay ku suusho marka idan ruknigaa labaadoo isaalatu najaasa in kaanat calaa badanihi dee waxa weeyaan ariiqada raafici sida raafici maray uunba rukni uu noqonayaa sida imaamu nawowi uu maray ruknigaa meesha waa laga saaraya wa isaalulmaai rukniga saddexaad wuxuu noqonayaa marka raafici sidiisa lagu socdo nawowi sidiisa haddii lagu socdona kii labaad unbuu noqonayaa labada rukni unbu maydhiga yeelanayaa wa isaalulmaai biyihii waa in la gaadhsiiyo ilaa jamiici shacri timihii oo dhan iyo walbasharati maaragtay diirkii ama jirhkii maaratay waxa wey haraggii maqaarkii sare oo dhan maqaarkii oo dhan iyo timihii oo dhanba in la gaadhsiiyo biyihii oo xataa ku filaan mayso meeshii tima ku yaaleen in timaha u la dhaqaa ku filaan maysee maqaarka ka hooseeya haragga ka hooseeya timaha in la gaadhsiiyo biyaha ayaa waajiba wa fii bacdi nusakhi nusakhda kitaabka qaarkood waxaa ku qoran badala jamiici usuuli iyadoo markaa jamiic bedel ay ka tahay usuul baa qoranoo ilaa usuuli shacari walbashari baa ku qoran walaa fara farqi uma dhaxeeyo bayna shacri ra'si timaha madaxa iyo waayrihi timaha jirka intiisa kale dhammaantood in la wada maydho iyaga iyo guntooda iyo halkay ka baxeen oo haragiia waxaasoo dhan in la maydho iyaa lagama maarmaana walaa bayna alkhafiifi minhu walkaiifi waxaan farqi udhaxayn timaha kii kaii kuwoodii khafiifka ahaa iyo kuwoodii cufnaa ee markaa waxa weeye aan jirka diirka laga dhex arkayni waa isku mid halka guda iyo baarba dul iyo gudaba in la maydho ayaa la doonaya ilaa gunta hoose la maydho oo haragga biyuhu gaadhaan washacrulmadfuuru timihii tidcanaa in lam yasil ilmaau biyihii haddaanay gaadhin ilaa baatinihi guntoodii ilaa binaqdi ilaa iyo la furfuro wajaba naqdu in la furfuro ayaa waajibi timihii tidcanaa haddaanay biyihii gaadhaynin iyaga laftooda gudahoodii ama waxa weeye maqaarkii ka hooseeyey haddii biyihii aanay gaadhaynin in markaa la furfuraa waajib bay noqon haddii markaa biyihii ay gaadhayaan oo markii biyihii lagu shuba ay hoos ugu daadegayaan hoos u gelayaan walow arrintaasi hadday doonto sida loo badinayaba ha noqota yaqiin inay noqota waxba khasab ma aha laakiin sida loo badinaya haddii ay tahay inay biyahaasi gudaha u gelayaan waxba markaa waajibi mayso in markaa la furfuraa wاlmuraadu biاlbasharati basharada waxaa loola jeedaa ظaahiru اljildi haragga ama maqaarkan qofka intiisa muuqata ayaa loo jeeda ويجب waxa waajibi ghaslu ma dhahara in la mayro waxa muuqanaya min simaakhay udunahi godka dhagaha godka dhagaha intooda muuqanaysa in marka biyihii la gaarsiiyo iyadana waajib weeyaan oo jirka intiisii sare iyun bay kamid tahay wa min anfin majduu'in iyo sidoo kale san marka go'an oo la gooyay day wax way halkaas sanku ka go'an yahay in biyihii la gaarsiiya waajib weeyaan la oran maayo intan waxay soo baxday markii sanka la jaray bay soo baxday may muuqan jirin la oran maayo meel kasto go'aanina waa saas soo kale ومن شقوق بدني waa kan ku yiri jeexjeexyada uu jirku leeyahay hadii qofkii nabar uu ku yaalaba oo marka nabar bogsaday oo dalool yeeshay oo daloolka ku bogsaday hadii uu jiro meesha jeexana meesha godan in gudaha biyihii la gaarsiiyo day waajib weeyaan ilaa halkaas marka dibadii noqotay ويجب waxa waajibi إيصال الماء بيه إن لقارسيه إلى ما تحت القلفة وحي مركا قلفة هرقا قلفة كهوسة من الأقلاف قفكي buriyaqabka ahaa ee aan la xalaalaynin in markaa haragii in la gooyo ay ahayd marka la xalaalaynayo aan marka la gudayo haragii baan laga jarin de gudihii xashafada gudaheedii inuu biyaha geliyo waa waajib weeyaan intaas waxay xisaabsan tahay jirkii dibadda ayay markaa xisaabsan tahay halkaa inuu markaa biyaha gaarsiiya waajib bay ku noqonaysaa وإلى ما يبدو إن بيه لقارسي أيا واجبي من فرج المرأة قفك الدمر أيد حبين كيدي عند قعودها مركي أفريسته لقضاء حاجتها إنه مركي حاجة ذا قدته يعني كبرون قفك الدمر مركي حاجة قدان يسي كبرون أفريسته مركي, مركي أي كبرون سته حبين كيدي وحي كم موقنية أيا دبت ديئة وشركة مركي دوشي سيئة إنه ما يدى واجب يكون قنيس ومما يجب وحيالها واجب يوحى كمذا غسل المصروبة salkii markaas saxarada ay ka soo baxaysay iyadana in la mayro li'annaha tadharu maxaa yeelay way muuqanaysaa fi waqti qadaa ilhaaja markii markaa haajada la gudanayo qofku uu kan baruur u fariisto inta iyadana ka muuqanaysa inteeda muuqanaysa in la mayro day waajib weey fatasiru mar haday waqtiga muuqanaysa waxay noqonaysaa min dhahiri albadani jirka intiisi dibadda ayda oogadii jirka iyay ku biiraysaa mar haday muuqanayso marka iyadana in la mayro waajib bay noqonaysaa وسننه ميرغا سنياشيسي أي الغسل ميرغا سنياشيسينا خمسة أشياء شن الرمود وي التسمية أوله بسم الله الرحمن الرحيم بلوغي إن لا يلاهضو فإن صيها دو إلاو أتى بأو الله إمام بسكي في أثنائه ميرغا دحديس فإن فرغها دو رمي ميرغا إسوان بسكي ورنين لم يأتي بها دوحو مركا مركو رميو أو حصوصته بسم الله الرحمن الرحيم حبا أوران مايو كما في الوضوء سيدي ويسيدي بينغو صور مرتين والوضوء waxa kale oo sunnaa in la weesaysto kaamilan weysa xaalu yahay weysaas mid dhameystiran si dhameystiran loo weesaysto qablahu mayriga horti inuu qofku weysay weysa qaato iyo iyaduna sunnaa wayanwi bi weysada wuxuu qofku u niyoonaya almuqtasilu qofkan mayranaya wuxuu niyoonaya sunnata alghasli inay weysadani tahay buu niyoon sunnihi mayriga weysa sunnihi mayriga u niyoonayo ayuu weysaysan inta jarradat hada inta jarradat janaabatu warka sidaasi waxa weeye waa hadii ay ka maran tahay janaabadiisu aan il hadath al asghari waysalaan haduu waysa qabo oo aanu qof waysa jabayna ahayn sidii kii midalan isagoo markaa fikiray in ay biyuhu ka yimaadeen oo kala uu noqdo dakaasi wuu waysa qaba haduu markii hore waysa qabay marka imika markii uu mayranayo waysu ka horeysay waysada muxuu niyoonaya de waysada niyoon maayo inuu waysalaan iskaga kor qaadayo ma niyoonayo waysa qabaay wuxuu niyoon inay tahay sunnihii mayriga وإلا hadii aanay ka madhnayn oo weysa la'aan inay hayso janaabana wuu qabaa mana weysa qabo nawaabihi al-asghara tay weysa qaadashadii caadiga ahayd marka waajibka ahayd uu niyoono inuu xadadkii asgharka ahaa iska kor qaaday ayuu niyoonay waa iska sunna marka hadaan xataa niyoonin hadii aanu xataa taa niyoonin dameerigii bay ugu xasilaysaa weysadii oo malihin een hadhow tolo markuu maydho qofkaasi ma weysa qabo ma oranayn hadaanu marka xubinkiisi taaban intii marka maydhiga ku dhex jiray وإبرار اليد وحا سنة إنه مركا قعنتي سيمر مريو على ما وصلت إليه من الجسد وحي أي قارن أو شركة إنه قعنتي سيمر كامر مريو سنة وي واجبكم دوين بيها قارسيو بيها قوة الشباء هذه بيها سعودة ويسر لقوه أو شركة أي سيدا قوة قاران مريق ووحا سيلك قعنت مرمرين تيدنا سنة وي ويعبر عن هذا الإمراري waxa laga cabiraa imraarkan marmarintan waxa lagu lagu cabiraayo yaani loo yaqaanayo culimadu ay ku magacaabaan bidalki dalki baa la yiraahdaa dalki marka waa in shaygii wax lagu cadaadiyo oo kale sida la yiraahdo iyo marka dalkigu uu noqonaya marka waa marmarintaas wal muwalaat waxa kale sunnah in mayrigi la xiriiriyo la isra raaciyo وسبق وين صهر مري معناها معناها موالاتك في الوضوء ويسدي بين كسو ارغنا وتقديم اليمنى وحا كلو سنه ان مدغتي لغا هوريسيو من شقين لبدي دينع ويان على اليسرى بدخدي لغا هوريسيو مدخيده isaga hal mar baa la mayraya dhinacii midig ya hadana la hormayri markii dhinacii midig la mayro ayaa hadana dhinacii bidix la mayri wabaqiya waxa ka haray min sunanil ghusl sunayaashi mayriga umurun arrimo madkuuratu lagu sheego fil mabsuutaati kutubta faahfaahsan minha waxa kamida at-tathliithu saddex saddex goor madaxiina saddex goor maydho adana dhinacii midig saddex goor maydho adana dhinacii bidix aad saddex goor maydho oo takhliilu shacri waxa kale oo kamida in timihi markaa faraha la dhex geliyo iyo waxyaalo kale faslun fasalkanina wuxuu ka warramayaa fil iqtisaalaati almasnuuna mayriyadii sunnaha ahaa والاغتسالات المسنونة ميريض السنه سبعة عشر غسلا شن تطبيئية طبعا ميريوي ككوباد غسل الجمعة وميريقي جمعة لحاضرها وحمركة تاسي الله السنة قفك جمعة إيمانية مساجدك إيمانية صلاة جمعة إيمانية يا الله السنة أما قفك آن إيمانيين waxba marka isaga maalintii jumcaha iyo maalmihii kale isugu mid bay u noqonayaan wa waqtuhu min al-fajr as-sadiqi waqtiga uu ka bilaabmo mayrigan jumcuhu ee ku asaxaya waa markii waagu dilaaco salaadii subax ee jumcadu ay soo gasho markaa qofkii u maydha jumcaha jumci sunnihii wuu xasilay waxa se wanaagsan in dib loo dhigo marka uu qofku baxayo uu sii maydho si isagoo nadiifa uu masaajidka u tago وغسل العيدين كلبادنا ولبدي عيدود ميرغودي وي الفطر والاضحى عيد الفطر دي iyo ciidii marka arafada ويدخل وقت هذا الغسل ما يرجع عيد وحو كسو غلا اسغو وقتيgiisu بنصف الليل ان habeenku uu kala badh noqdo habeenku markii uu kala badh noqdo habeen barka ayuu soo galaa waqtiga ma yirga ciid oo la mid maaha kii jumcaha jumcaha waxaan marka waa bariga ayuu ku soo galaa waa la kala duwayaayo de kan salaadii ciid ayaa hore laga tukanay marka hadii la yiraahdo uun waa bariga hal la wada sugo dadkii qaar baa meelo fog fog ka imanaya marka kuwa noocaas in aanay waxba soo mayran bay noqonaysa marka culimadu waxay yiraahdeen habeen barkii ayuu kaasi ka soo bilaabmaya laakiin kii jumcuhu de salaadana loo soo mayranayaa oo maalinta jumcaha loo mayranayaa maalintii waxay ku soo galaysaa waa berigii isagu waa berigu ka soo bilaabmay wal istisqaa wa ghusul istisqaa waxa weeye roob doonta mayrigeedi ay talabi suqiya min Allah wa waraab talab ilaahi laga dalbayo subhanahu wa ta'ala weeyaan istisqaagu salaadii roob doonta iyadana waa loo soo mayranayaa والخسوف للقمر ديحمدوبات كنا والله مغرن والكسوف للشمس قرحمدوبات كنا والله مغرن والغسل من أجل غسل الميت مغرق لغا مغرن أيوه نقيد ميت كلا نقي أيا إساقنا الصنع مسلما كان ميت كاسي مسلم هنغضو أو كافر أما قال هنغضو مركي ميت لنقوه إنو قفكي مركا نقي إساقنا قبيستا أو مغرنا صنع أيا نقونيسا وغسل الكافر قال كي انه markaa qubaysto ida aslama markuu soo islaamo iyaduna sunna weeyi oo ki soo islaamay inuu maydha sunna weeyaan goormay sunna noqonaysa in lam yujnib waadi janaaba aanay ku dhicin fi kufri intii uu gaalka ah waadaanu janaaboobinde aw lam tahid alkafiratu haday gabar tahayna waa hadii aanay markaa dhiigii caadada isku arag intii ay markaa gaalada ahayd wa illaa kan soo islaamay hadii uu hore janaabo maaragta u yeeshay ama ay gabadhani gabadha markaa hore u soo qaan gaadhay oo dhiigii caadada heli jirtay ahayd wajabal ghusl waxa waajibi deena markaa uu maydho bacda islaam qofkaas inuu islaamkii dabadeed maydho fil asaxi sida xooga badan iyo waajibiyo de janaabadii buu ka maydhanaya iyo dhiigii caadada ayay markaa ka maydhanaysa oo hadii gaalnimada intii ay ku jirtay ay maydhatay ka waran ama qofkan janaabada janaabaysan uu maydhay intii uu gaalka ahaa maydhigaasi de ma asaxayo maydhi ansax ah ayaanu ahaynoo marka markan ay soo islaameen ayaa laga doonayaa inay maydhaan sida xooga badan weeyi waqiila waxa kale oo la yiri waa waji madhabka ku jire yasqutu mayana uu ka dhacayaa mayrigaasi idaa aslama marka uu marka soo islaamo uu ka dhacayaayo mayrigii gaalnimada dhexdeeda uu marka ku maydhay hadii marka uu mayri jiray weeyi yaa kaga filan weeyi marka yasqutudani een yaani waxa weeyi uu iska dhacayaa ma ahe waa hadii gaalnimadii uu ku maydhay yaa gaal mayrigii marka waqtigii gaalnimada dhacay iyaa markaa ka ridaya baa la leeyahay wal majnuuni waxa kala sunnaa wa ghusulul majnuuni qofkii wala inuu maydho iyo wal muqma calayhi qofkii miyir doorsoomay ida afaaqa markay soo miiraabaan ay soo miyirsadaan labaduba inay maydhaan baa sunnaa walam yutahaqqaq minhuma inzalu iyaga laftooduna waa labadii aan laga hubsanin oo aan markaa la hubin inzalu mani inay markaa ka soo baxday inay janaaboobeenoo ay markaa debiyihii taranku ka soo baxeen waa kuwa aan la hubin laakiin qofkii isagoo waalan hadii uu janaaboobo de markii uu soo biirsado inuu maydho ayaa waajib noqonaysa fa in tuxqiqa minhuma inzaalun haddii laga yaqiinsado la hubo in biyo ay ka yimaadeen intii ay markaa dee bilaa caqliga ahaayeen wajaba alguslu maydhi baa waajibi calaa kulli minhuma labada mid walba kan markaa suuxsanaa ama miyirdoorsoonaa iyo kan waalaa labadiiba markay markaa soo miyirsadaan maydhigii wuu waajibi de haddii ay janaaboobeen intii ay markaa xaaladdaa ku jireen والغسل waxa kale sunna ah maydhigi la maydhinay inda iraadada ihraam markii qofku uu doono inuu markaa xarmado qofkii xarmanaya umra xiranaya ama xaj xiranay inta aanu xarman inuu maydho ayaa sunna wala farq fi hada alghusl maydhigan xarmashada loo kala qaadi maayo bayna baalighi wa ghayrihi qofkii qaan gaaray iyo kii aan qaan gaarin labaduba waa loo sunneeyaa markii ay xarmanayaan inay markaa maydhaan wala bayna majnuunin wa aaqilin kii waalaa iyo kii garaadka lahaa loo kala qaadi maayo labadiiba hadday xarmanayaan waa loo sunneeyaayoo kii maaragtay waa laa dee weligiisii ciddii waddaye ka mas-uulka ahayd baa u xarmanayse inta aanay u xarmanin inay markaa ay u maydhaan iyaa markaa sunno noqonay walaa bayna aahirin wa xaa'idin sidoo kale la kala qaadi maayo dumarkiina gabadhii daahirka ahayd iyo tii dhiigga lahayd loo kala saari maayo xarmashadaa meeshan loo maydhanayaayo dee waxa weeye iyadiina way xarmanaysaa iyada oo dhiiggiila bay iska xarman kartaa marka way u maydhanaysaa fa in lam yajid almuhrimu maa qofka hadaba xarmanayay almuhrim ay muriidu lixraami ka doonayay inuu ihraamtaa haddii aanu biyihii helin tayamama wuu gebagabaysanaya kuwa kaloo dhamina waa lamid ku kastoo ay nidhi maydhi baa u sunnaa madhabka sida muctamadkii waxa weeye hadduu maydhigii u suuro geli waayo xataa kii jumcaha usoo maydhanay wuu markaa gebagabaysanaya والغسل با سنة ميرغي لدخول مكة تجريتان كما كان لو مركا ميرنيي لمحرم بحج أو عمرة قفكي مركا محرم كهابا كان لو سنة يا حرمنا حج كو جيري اما عمره كو جيري انتانو مكه جلين مكه دوليدكيدا انو كسي ميدو او كدibna uu sida ku galo iya sunna walilwuquf bi'arafat arafa marka la joogsanaya la istaagayana intaan arafayadana la gelin in loo sii maydho iya marka la sunnaaya fi taasiicid alhijja bishad alhijja sagaalkeeda weeyaan walilmabit bimusdalifata markii carafo laga yimaado ee musdalifo meesha la yiraahdo la bariisan ama lagu bariyayo habeenka lagu bariyayo habeenkana in iyadana musdalifo loo maydho ayaa marka iyadana la sunneeyaa een iyadu carafayda u dhowdo markii maanta carafo la soo taagnaa ee mesela duhurkii hortii la soo maydhay ayaa tanna fiidka la soo gelaya ama cishaayiga kadib marka culimadu waxay yiraahdeen waxba kan sunna saasa ma saamaxa yeelay maydhigi kale iyaaba dii dhawaaya carafo loo maydhay marka waa qowl jira in maaragtay almabid musdalifa uu sunna yahay laakiin mu'tamad maaha waxaad moodaa sheekhuna muu sharxina waa arkaysaan hadal soo socdaana in aanu isaga laftiisu sheekhan shaarixahi in aanu isaga laftiisu tirin baa inooga muuqan doonta wali ramil jimaari thalathi dhagax tuuradkii saddexda ahaa jimaartii saddexda ahayd jimaartu marka waa taagagii yaraa meel yaroo taagag marka hore ahayd meesha dhagax lagu tuuro oo marka hadee dhagaxaan ah iyada lafteedu jimaartu waa iyada lafteeda dhagaxaan sheegaysa laakiin kuwii lagu tuuranayna waa dhagax kale iyaguna dhagaxaan yar oo tuurar yar bay ahaayeen marka laf oo kala ah marka jimaarta saddexda ah saddexda goobood dhagaxa lagu tuurto markii dhagaxa lagu tuuranayo een marka ee saddexdii maalmood ee loo kala tuuranayo weeyaan wali rabi aljimaari الثلاث marka jimaarti waa saddex meesha dhagax lagu tuuray waa saddex maalmihi dhagaxa la tuuranayna waa saddex marka laga reebo maalinta ciida oo iyada saddexdan mid kamida uu la tuurto saddexda maalmood ee ku xiga oo saddexdaba la tuuranayo ayaa marka la meedhanaya saddexda maalmood marka halkan saddex baa ka soo baxaya isagu wuxuu ku yiri marka aad saddexda jamradood tuuranayso ayaad meedhanaysaa marka saddexda jamradood goorma la tuurtaa maalinta 12aad iyo maalinta 12aad iyo maalinta 13aad baa la tuurtaa de marka maalin walba waad u meedhanaysaa ila saddexdii baad maalin walba soo tuuranaysaa marka marka saddexda tuuranaysa meedho buu ku yiri markii aad saddexda tuuranayso meedho marka saddexdii maalmoodba maalin walba waad sii meedhan في أيام التشريق الثلاثة بيقول ومعلمها أيام التشريق الله يقانو تشريق سيدي سواء الشروق وقرح صباحي marka cadeed u dhigid weey tashriiq waan cadeedii shayga loo dhigo hilbaha ayay marka ilaan waa tan ciidul adxadi waa tan wax la gowracayo saddexda maalmood kalena way ku xigaan marka hilbihii da wixii soo haray ayay marka qallajin jireen oo cadeedda u dhigi jireen marka hilba war bay Soomaalidu ay qaar kood marka ku macneeyeen fayagtasiru qofkii marka uu u maydhanaya li ramyi kulli yawmin maalin walba ramyigeedii guslan maydhibu u maydhan saddexda maalmood 12 12 13 13 أما رمي جمرة العقبة جبرة العقبة تورشد يدا إيدا في يوم النحر مالنت عيدا لتورنيو فلا يغتسل له وحبا كاو ميران معي مالنت عيدا تورشد أو تورنيو قفكي حاجة أها جبرة العقبة وصدح ذا متك مده وتمركا waxa weeyeen ugu dambaysa xaga maka ugu xigta ya jamratul aqwala ya jamratul kubra ana waa la yiraahdaa taa iyada tuurashadeeda maalinta ciida waxba markaa falaa yaqtasiru la waxba u meeran maayo maxaa dhacay li qurbi zamani maxaa yeelay waqtigeeda ayaa ku dhow min qusl al wuquf ma yirigi arafa arafu shalay u soo maydhay duhurkii u soo maydhay marka iyadiina subaxa hore ayaaba la tuuranaya markii qorraxdu ay soo baxday iyar kadibba marka kiiba dhow buu leeyahay 24 saacadood ba laga joogine waxba u meeran maayo halkan muxuu ka tagay marka muxuu tuuray eeg musdalifa wuu tuuray oo fiirso ila musdalifa ka dambeysay marka muu oranin li qurbi zamanihi min ghusl musdalifa tamu oran min ghusl alwuquf buu yiri marka isaga laftiisu shaaq shaarixu inaanu tirin baa halka kaaga soo baxaysa wal ghusl mayrigi li tawaafi tawaafki in loo maydho ayaa isaguna sunna ah الصادق وحكون عيابو يري طواف كاو شيغي ابو شجاع بطواف قدوم طواف القدوم كي وكو دعيا وافاضه طواف الافاضه هنا وكو دعيا ووداع طواف الوداع هنا وكو دعيا وصدخ طواف قفك حاجيغا اه اي حجك تغا وطواف طواف القدوم با لا يرامد ومركو مركا ما كيسكا تكو كاسوا سنه طواف الافاضه واكي ركنغا هي حجك ووداعنا وطواف الوداع iyo markii sagootiga markaa laga soo baxayay maka kiida umraduna waa saas soo kale oo isagu marka tawaaful qudubkaas ayuun baa debooskiisa gelayo qofku markuu umro uu soo xidho isagu markuu maka saa u galo tawaafku tawaafaya ki umrada ayuu noqonayaa isagu malaha tawaaful qudub malaha وبقيه الاغسال المسنونه ميريده kale ee sunnayaasha abuu yiri madkuuratu iyagana waa kuwa lagu sheego fil mutawalaat kutubta dhaadheer فصل في المسح على الخفين فصل كنا waxa lagaga waramayaa weysadii buu dhameystir u yahayo labada khuf masaxashadoodii والمسح على الخفين لبدا خف ان لمسحا جائز ومد بنان في الوضوء markii qofku weesaysanayo la fi ghusl fard ma yirigi waajibka aha isaga markaa khufeynka lama labada khuf looma masaxo aw naflin sidoo kale ma yirigi sunnaha ahaana looma masaxo qofka duu meeranayo dawis wiiska bixinaya lagu hiibo meeraya laakiin markuu weesaysanayo markaa weeyii marka labada khuf inuu qofku uu masaxo la ogol yahay ولا في إزالة نجاسة مركي نجاسة للزولين ينا يضنا دي وحوي ملها تيمم ملها مسح الخفين ملها وهذه لبضي لغوط نجاسة أي مرسان تهي خفنا عاد حران تهي تشهم بان كما صحيايو آنون نيون يا نجاسة داسي لغاها مرسان كأنفع ميس فلو أجنب أبو يدو قفك جنابا قبو أو دميت أما أي ديكتور رجله لكتيس فأراد أو دونه المسح انه اسكو مسحان خفكي بدلا عن غسل الرجلين يدو marka masxiitaan kaasi bedel uu ka yahay labadan lugood masxiitaankooda lam yujzi arinta iyadii ka gudimayso kuma filla dhiigi lugihi baa dhiigay dhiigaas waa nijaas inuu qofka iska meeraa la doonaya qofkan masaxanaya ka anfici mayso bal la budda min al ghasli waxa laga maarmaana in labadii lugood la meero hadii qofkii meeru ku waajibay ama lugtii ay ay najaaso leedahay wa ashcara wuxuu ina dareensiiyey buu yidhi qowluhu jaa'izun hadalka uu yidhi walmasxu cala alkhufayni jaa'izun buu ina yidhi wuu bannaan yahay wuu bannaan yahaydaasi waxay ina dareensiinaysaa anna ghasla arijlayni in labada lugood maydhigoodu afdalu min almasxi uu ka fiican yahay masixitaanka wuxuu ina yidhi masx cala alkhufeynku waa jaa'is buu ina yidhi inamuu odhan waa mustaxab ama sunna inamuu odhan wuxuu ina yidhi wuu bannaan yahay culammaduna kelmad kastoy qorayaan way waa wax ay ku tala galeen inta badan meel meel yaroo dee si qalada uga dhacda mooyaane ereyga ay qorayaan waa erey ay aad u eegeen oo ay waxa weyaan xisaab badan geliyeen haddaba jaa-izun markuu ina leeyahay buu leeyahay wuxuu doonayaa sheekhu inuu ina dareensiiyo abuu shujaac in maydh masixitaankan khufeynka la masaxayaa aanu sunno ahayn iyo mustaxab bal waxaa ka fadli badan oo ka wanaagsan maydhitaankaa ka wanaagsan anna ghasla arijlayni labada lugood maydhigoodu afdalu inuu ka fadli badan yahay min almasxi masixitaanka inuu ka fadli badan yahay وإنما يجوز وحبناي مسح الخفين لبدا خف إن لما صحوا أيا بنان وإنما يجوز وح بنان مسح الخفين با بنان لبدا خف إن لما صحوا لا أحدهما فقط إن لبدا مد أهانو كليجي لما صحوا لقتي كلنا لما يرو قفك أنفعي ميسو إنه إلى تنا وأن مسحيا تنا وأن ميريا لقي يلي مايو mar haddii labadii lugood midi ay banaanka taalo waxa weeyaan masiixidiba ma jiraysa labadiiba waa la wada mayri ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane faaqidan mid aan haysaninba lirijli ukhra lugtii kale haddii lugu ay go'an tahay oo lug qura uu leeyahay tiina khuf markaa ku gashan yahay de kaasi isagu taasoo kaliya unbu masaxaya oo waxa weeyaan isaga de khuf labaad iyo lug labaadba ma jirto laakiin kii labada lugood ba lahaa waxaa la doonayaa inuu ama labadiiba wada masaxo labadiiba ay khufka wada xidhan yihiin ama labadiiba uu wada mayro بثلاثه شرائط صدح شروطات بو كبنان يحي خفينك ان marka la masaxa ko ay yabtadi'a wa inuu bilaabo ay shakhsu qofku waa inuu bilaabo lubsahuma xirashada uu xiranayo khufeynka bacda kamaal at-tahara markii tahaaradiisu ay dhameystirantay markii tahaaradu ay u dhameystirantay waa inuu xirashadooda bilaaba falaw ghasala rijlan haduu lugtii midig maydho midan buu soo weysaysanayo day wax weey wajigiiba u mayray lugahiiba gacmihiiba u mayray madaxiiba u masaxay lugtii midig buu mayray markuu mayray ayuu walabisa khuffaha khufkeediina wuu u xirayo wuu geliyey uma facala birijli ukhraa kadalika lugtii kale bidix ayuu sidaasoo kale ku sameeyo iyadana intuu mayray ayuu haddana khufkii u xiray lam yakfi ninkaasi hadhow toole hadduu weyse jabo uu weysaysto khufeynka waan masaxanayaa laga yeeli maayo laga yeeli maayo maxaa yeelay dee lugtan midig qofkii wuxuu u xiray isagoo weyse qabin ila lug baa u dhiman oo wali maayrin isagoo lugtii bidix wali maayrin ayuu lugtan midig qofkii u xiray sidaa daraadeed xabada wuxuu gashaday weysadiisu oo dhameystirnay marka maxaa la doonayaa intaan u weyse jabin inuu taa midig horta ka bixiyo qofka kadibna uu dib u gashado tii bidix iyada waxba bixin maayo oo iyada qofkeeda wuxuu xidhay markii weysadiisu ay dhameystirantay walow ibtadaa haduu bilaabo lubsahuma xidhashada labada khuf uu xiranayo bacda kamaal tahaarati markii weysadii uu dhameystiro labadii lugoodna uu mayray ayuu wuxuu bilaabay inuu khufaynkii gashado thumma ahdatha markaas uu weysa jabay qabla wusuul rijli agtiyo aan gaarin qadama khuf khufka agtiisii hoose lugtiyo wali ku dhaadhicin asii socota ayuu weysa jabay lam yujzi masxu ku filaan maayo inuu markaa hadhow tolo masaxa ama lam yajzi masxu u ansixi maayo inuu hadhow toolo masaxo maxaa yeelay qofka waxaad xidhatay xidhashadu waa marka ay lugtu agta qofka ay ku sugnaanayso marka adigoo dhexda sii marinayo aan wali gashanin haddii aad weyse jabto kadibna aad haddana sii geliso dee qofkaa waxaad xidhatay baa laleeyahay adigoon weyse qabin shardiga labaad waa an yakuunaa waa inay noqdaan ayilkhufaani waa labada khuf eh saatirayni kuwa qarinaya limaxalli ghasli lfardi min alqadamayni meeshii mayriga waajibka maaragtay mayriga limaxalli ghasli lfardi mayrigii waajibka ahaa iska dhe isku nactiyeeyo mayrigii waajibka ahaa maxalkoodii ee labada lugood markaa waxa weeyi uu ka lahaa oo de ilaa kacbaynkiia ilaa kuraamihii waa inuu qarinayo mid waliba labada qof bikacbayhimaa labadii qadam ama labadii cagood oo dee kuraamihiina ay la socdaan weeye waa in intaasoo dhan uu qarinayo falow kaana haddii ay yihiin labadani qof duuna alkacbayni kuwa ka hooseeya kuraamihii kalmadaasi madaas iyo midaasba waa la yidhaahdaa sida madaaska madaasku markaa wuxuu ahaa wax yaroo markaa iska kaba oo kale laakiin buur oo kale kaba buura oo dee ka hooseeya kuraamaha ka hooseeya kuwaasoo kale ayay ahaayeen marka kuwaasoo kale haddii ay yihiin lam yakfi lmasxu calayhima qofkii ku filaan mayso inuu markaa kuwaasi uu masaxo dee kuraamihii baa muuqdo meeshii la maydhayay والمراد بالساتر هنا استر كالكن اما كان wax asturaya halkan waxa looga jeeda al haa'ilu wax kala teedaya agtii iyo inay biyuhu gaaraan la maanicu ru'yati looma jeedo wax markaa arag diidaya arag wax diidaya looma jeedo macnuhu waa maxay hadii aad samaysato khuf plastiga khuf plastiga hadaad samaysato ama quraarad baa oo aad ku socon karayso fudud ood markaa xidhato dee lugtii waa la arkaya laakiin biyo haddii meeshii lagu shubay dee biyihii ma gaadhayaan oo quraaradani way diidaysaa biyina galaan ama balastigani biyihii inay markaa gudaha gaala- galaan wuu diidaya mar hadduu sidaa yahay waa la masixi karaa maxaa yeelay de waxa weeye waa uu kala teedayaa biyihii iyo iyo cagtii wax kala teedaya weeyaan markaa teedkaasaa loola jeedaaye looma jeedo araggii wax markaa manciye buy wa an yakuuna satru waxaa kale oo markaa la doonayaa inuu noqdo asturku min jawaanibi اlkhufayni dhinacyadii labada khuf iyo xaggii hoose laa min aclaahuma xagga sare inuu ka asturo khasab maaha oo yani xaggii kubka haddii maalan ay markaa kubkii khufka uu yar ballaadhan yahay oo haddii qof uu markaas kusoo dul joogsado oo uu cagtaada xaggan ka eego uu markaa lugtaadii xaggan ka arkayo khufka kubkiisii taasi mushkilad ma laha mushkilad ma laha laakiin de isagu qofka laftiisu xaggii sare waa inaanay daldalooshanayno cagtii intii cagta ku beegnayd waa inaan dalool jirin lugtii ay ka muuqanayso wa an yakuuna waa inay ahaadaan labada qof mimaa yumkinu wixii ay suuragal ahayd tataabucu lmashyi calayhimaa in markaa socodka la israacraacin karo lagu soconayo socodka lagu soconayo mid la israacraacin karo waa inuu yahay wax kaa dhacaya waa inaanay ahayn ama wax culusoo aanad qaadiba karayn waa inaanay ahayn wax kaa dhacay kuwaasi iyagu de waxba kuuguma fille iska bixiyo saani maydho lugta litaradudi musaafirin socodka markaa loo soconayo litaradudi musaafirin qofkii musaafirka ahaa noqnoqoshada uu noqnoqonayo fii xawaa'ijihi danihiisa u soconayo markuu danihiisa u soconayo qofkii markaa musaafirka ahaa ee meel deganaa maalan min xain sida dejinta alaabtiisii uu dejinayo wa tirxaalin iyo raridii uu markaa alaabtiisii rarayo wa tarxaalin rarid alaabtii uu rarayo marka uu markaa waxa weeye ku u socsoconayo waa inuu markaa ku socon karaye aanay ahayn wax markaa ama ka dhacaya ama xanibaya oo u diidaya socodkii wa yuukhadu min kalaami lmusanifi hadalka musanifka abuu shujaaca waxaa laga qaadanayaa buu yidhi kownuhumaa qawiyeyni in ay markaa labadan khuf yihiin laba markaa dee xooggan oo mar haddii la yidhi wax markaa dhacdhacaya waa inaanay ahayn dee markaa waa inay xooggan yihiinoo lugtii qabsanayaan baa ka soo baxaysa bxayu ymnacaani waa in ay gaadhaan heer ay markaa diidayaan nufuudalmaai biyuhu inay ka dusaan oy ka tafaan biyihii waa inaanay ka tafaynin haddii lagu shubo waa inaanay ka tafaynin marka dee sharabaadadii lama sixi maayo bu madhabku mar haddii aanay adkayn oo aanay diideyn biyihii inay ka tafaan haddii laakiin sharabaado adag oo lasoo sameeyo biyihii diidaya inay ka tafaan waa la masixi karaa wayushtarau ayda sidoo kale waxaa la shariyaa ahaaratuhumaa inay aahir yihiin labadan kuf oona nijaas lahayn walow labisa kufan haddii qofku uu kuf xidho fowqa kufin kuf kale ka dul xidho kuf buu kuf ka dul xidhay jurmuuq baa markaa kaa la yidhahdaa sare lishidat lbardi maalan qabowgoo daran awgeed tusaale ahaan fain kaana alaclaa haddii kufka sare uu yahay saalixan mid u suuban lilmasxi in la masaxo u suubada duuna alasfali laakiin ka hoose aanu u suuban in la masaxo sax almasxu cala alaclaa kaa saru inuu masaxa ku filan haddii kii hoose mid dildilaacsan oo jeexjeexan uu yahay oo in la masaxaa aanay ansaxaynin kan kale uu dusha ka xidhan yahayna uu yahay mid markaa isagu saalix ah oo shuruuddii ka soo baxay kii sare inuu iska masaxo waa loo ogoliy wain kaana alasfal haddii ka hoose uu yahay saalixan lilmasxi mid markaa u saalixo u suubada in la masaxo oo shuruuddii uu ka soo baxay hadduu kii hoose yahay duuna alaclaa ka sare laakiin aanu u suubanin in la masaxo shuruuddii aanu ka soo bixin fa masaxa alasfala kii hoose uu markaa masaxo uu biyihii gaadhsiiyo saxa isagana masaxaasi wuu ansaxaya aw ilaclaa haddii uu kii sare u masaxay xaaladda ah fa wasala albalalu oo qoyaankii uu gaadho lilasfali kii hoose uu gaadho saxa iyadana wuu ansaxayaa in qasada alasfala haddii ka hoose uu doonayey masixidiisa aw qasadahumaa ama labadaba uu doonayey laa in qasada alaclaa faqad u asixi mayso hadduu ka sare un masixidiisa doonayey ka sare keliya hadduu doonayey deetana biyihii ay kii hoose gaadheen u ansixi mayso wain lam yaqsid waaxida minhumaa labada midnaba haddii aanu u qasdin bal qasada almasxa fi ljumlati inuu masaxo uunbaa ujeeddadiisu ahayd qofka masax uunbay ahayde ka sare iyo ka hoose muu kala qaadin ajzaa way ku filan tahay fil asaxi sida markaa asaxa ee xooga badan waa markii markaa kan sare aanu ahayn mid saalixa haddii kii sare uu saalix yahay dee markaa waxa weeye kii hoose inuu markaa masaxo iyadu shardi bay noqonaysaa qasadkiina markaa waa laga doonay wayamsaxu lmuqiimu qofkii muqiimka ahaa haddaba wuxuu masaxayaa yowman waleyla habeen iyo maalin ayuunbaa isaga muddada uu qofka masaxaya ay noqonaysa 24 saacadood ويمسح المسافر كي مسافر كان ثلاثة أيام صدح ما المدى لو أقول يا بلياليهن وهبين ذودي أي للصعدان المتصلة بها وهبين ذي دال حرير صنيد سواء وحي اسكم إذا تقدمت أتأق... أتقدمت أما هرمر تهبين ذو أو تأخرت أما هديب نعان واو مش مكتوب والله بيجي تطبعات ساعدون مركا أما مالين كبلو oo habeenadu marka ay haddan beeyaan ama habeen ka bilow oo maalmuhu haddan beeyaan say doontaba han noqotee waa 12 saacadood xiriir u weyn marka markii muddadii ay ka dhamaato waxa la doonayaa in markaa aad lagu hiimaydho haddana markaa kadib muddo cusub baa ku bilaabmaysa wabtidaa'u muddati muddadu waxay ka bilaabmaysaa wabtidaa'u muddati muddada bilowgeeda tuhsabu waaye tuhsabu muddada waxa laga xisaabin haddii taada akhrin haddii kale yuhsabu bay noqon muddadii bilowgii waxa laga xisaabin min xiini yuhdithu markii qofku uu weysa jabo ay min inqidaa'il hadathi markii hadathku uu ka dhamaado حدث الكائن الإيماني بعد تمام أما أهاني بعد تمام لبس الخفين مركي قفكو لبدي سي خف أحضي مركي لبدي خف أحضي حدث كي كيمد مركو كرم ماضو مركاسي أي بلا ميسا لا من ابتداء الحدث لقى بلا مايو حدث كبيرو جيس ايق ويسا تشبكي دي مثلا قفكي دي وكاذو فريستي ويسا تشبكي مركي كاذو دبيع دي ووريسي أي صوب بحضو iyo weysa jabkii u dhacayaa sawma halka muddo laga bilaabay maayo markii kaadida uu qofku dhameystay kaadidi ay ka istaagtay markaas laga bilaabay marka ee waa weysa jabkii u horeeyay laakiin isagu muddadii uu socday waxa laga xisaabayaa uun xaqii dambe hadii uu seexday de markii uu gamay waa weysa jabkii bilaabmay xadaskii noomka ahaa uu ku jiraa sawma marka uu tooso markaas ayaa muddadii laga bilaabay وابتداء المدة مدة بلوغيه تحسب waxa laga xisaabi min xiin yuhdith markii qofku uu weysa jabo ay min inqidaa'il hadath markii marka hadathku uu dhamaado alkaa'ini hadathki ahaanayay bacda tamaami lubsi khuffayn markii labada khuf la xidhay kadib hadathki uu horeeyay yimid markii uu dhamaado la min ibtidaa'il hadathi hadathka bilowgiisa mudada laga bilaabi maayo wala min waqti al-mashi sidoo kale laga bilaabi maayo goortii uu masaxay uu iyadana laga bilaabi maayo walaa min ibtidaai lubsi markii uu xidhay ee uu xidhashada bilaabayna muddada laga soo bilaabi maayo wal aasi bi safari qofkii musaafirka ahaa ee safarka ku dambaabay ee midalan de maartay macsiyo u socday wal haaim iyo kii iska socday ee bila bila qasadka ahaa yamsaxaani kuwaasi waxay masaxayaan masxa muqiimin qofkii muqiimka ah intii uu masaxayo 24 saacadood iyagu ma dhaafaya oo safarkoodani way waxba kama jiraan wadaa'imu alhadathi qofkii isaga hadathkiisa iyo weysalaantiisu ay joogtada ahayd waa gabadhii dhabar furanka qabtay iyo qofkii kaadidu ay ka tifqaysay iska socotay ee aan joojin kareynin idaa ahdath hadii uu weysa jabo bacda lubsi alkhuf markii uu khufka xidhay uu weysaystay khufkiina wuu xidhay markaasuu weysa jabay oo muxuu ku weysa jabay hadathan aakhara wax kale xadath kale ayuu ku weysa jabay oo aan ahayn ki joogtada ahaa ila ki joogtada uu iska soconaya oo isagoo xataa weysaysanaya iyo da gabadhii dhiigii uu ka jir ku jira jiraayo maartay uu iska soconaya ama qofkan markaa kaadu ay ka soconayso de kaadidii oo socota ayuu iska weysaysanaya marka taa la eegi maaye wax kale haduu ku weysa jabo mesela naafi ay ka soo baxdo حدثا آخر حدث كلام markii uu ku yimaado maca xadathi daa'imi oo la soconaya xadadkiisi joogtada ahaa isaga ka lama eegaye qabla an yusalliya bihi fardan intii aanu faral ku tukanin weysadiisi haduu weysa jabo isaguna yamsaxu dib uu weysaysan oo markuu lugihi gaaro wuu masaxani wayastabiixu wuxuu banaysan ma kaana yastabiixuhu wixii uu ku banaysanayay low baqiya tuhruhu haddii weysadiisi ay baaqi ahaan lahayd alladii labisa calayhi khufayhi ee uu labada khuf ku xidhay وهو waxa uu banaysan jiray waxay ahayd fardun hal faral wa nawaafilu iyo sunnayal intii uu ka doono falaw sallaha duu tukaday bi tuhrihi weysadiisii hore ee uu qofkana ku xidhay fardan faral haduu ku tukaday qabla an yuhditha intii hadath kan kale aanu ku dhicin masaxa marka kadib markuu weysaysto wuu iska masixi labadii lugood wastabaha wuxuu banaysan nawaafila faqat sunnayal umbu banaysan u fiirso waynaga niri qofkii muqiimka ahaa habeen iyo maalin buu leeyahay kii musaafirka ahaana saddex maalmood iyo saddex habeen buu leeyahay halka waxa laga soo reebayaa qofkii daa'imul xadadka ahaa gabadhii dhaba furanka qabtay iyo qofkii kaadidiisu ay ka tifqaysay ee aanay joogsanaynin kuwa waa laga soo reebayaa iyagu afar iyo labaatanka saacadood aanu sheegayno iyagu ku xisaabtami maayaan ee maxay ku xisaabtamayaan dee khufaynkii iyagu waa tan iyaga la yidhi salaad walba weyse cusub bay u weyse qaadanayaan weysadaa cusubi weyse dhammaystiran bay noqonaysa oo khufayn bay masaxayaan ma jirto maxaa yeelay weysadiisani ila waxaynu doonayna qofkan khufaynka masaxayaa markan uu khufka masaxayo waa mar uu weyse dhammaystiran dhammaysti uu qaatay kadibna dee waxa weeyaan weysadaa dhammayska tiran iyo ugu dul dhismaysay masixitaankan labada khuf la masaxayo ninkan weysadiisu weyso dhammaystirmi kartaba maahaba waa weyse hal faran un lagu tukan karo ilan waa tan la yidhi salaad walba ha weyse qaato qofkani markaa weysadiisani sideedaba kumay filayn hal faral wax ka badan hal faral iyo sunayaal unbay ugu filay markaa dee khufkii uu xidhaa u siyaadin maayo faralladii oo intii uga badin maayo sidaa daraaddeed markii uu qofkii haddaba weyse jabo khufaynkii markuu xidho markuu weyse jabo weynu eegeynaa faralkii miyaad ku tukatay weysadaadan mise kumaa tukan baynu leenahay hadduu yidhaah waan ku tukaday waxaynu leenahay haddaba de wixii faralee dambe khufaynkii waad bixinaysaayo weysadii hore kaama anfacayse waxaad hadda samayn kartaa markaad weysateed masaxato sunayaashii unbaa kuu furan faralkii kale markaad doonto kufkii waad bixinaysaa weyse dhamaystiran baad la imanaysa hadduu yidhaah faralkii maan tukanna waxaynu haddaba waasaxe weysayso lugihiina iska masaxo hadda halkii faral tuko sunayaashiina raaci markaa weysadii aad kufka ku xidhatay awooddeedii ayuunbuu kufku leeyay awooddii weysadan aad ku xidhatay ay lahayd ayuunbuu leeyahay awood ka badan dee ma helayo markaa weysadii aad ku xidhatayna hal faral baa laguugu ogolaa halkii faral unbaa kufkana laguugu ogoliyay wuxuu ihi wadaa'imulxadai qofkii daa'imulxadadka idaa axdaa haddii uu weyse jabo bacda lubsi lkufi markii kufka uu xidhay xadaثan aakhara xadaث kale ayuu ku weyse jabay maca xadaثihi daa'imi oo garab socda xadaثkiisii joogtada ahaa aan ahayna mid kale ah qabla an yusaliya bihi fardan intii aanu faralkii tukan bay arrintaasi ku dhacday yamsaxu ninkaasi wuu masixi kufkii wayastabiixu waxaanu markaa bannaysan maa kaana yastabiixuhu wixii uu banaysanayey low baqiya tuhruhu haddii weysadii baaqi u ahaan lahayd aladii labisa calayhi khufayh ee uu labada khuf ku xidha hadday baaqi u ahaan lahayd wixii loo ogolaa ayuunbaa markan uu markaa masaxayna loo ogol yahay wa huwa fardun waa hal faral iyo wanawaafilu sunnayaashi falow sallaa hadduu ku tukaday biuhrihi weyseqaadkiisaa khufka uu ku xidhay fardan faralkii hadduu ku tukaday qabla an yuxdia intaanu weyse jabin masaxa khufaynkii inuu masaxo waa loo ogol yahay wastabaaxa waxaanu markaa bannaysan uun nawaafila faqad sunayaashii unbuu bannaysan fain masaxa shaksu qofkani haddii uu masaxay fi lxadari isaga oo markaa negi oo aan musaafir ahayn uma saafara markii uu masaxay kadib uu safray aw masaxa fi safari ama markii uu safray kadib buu masaxay ayuu masaxay oo masixitaankii uu bilaabay uma aqaama markaasuu haddana nagaaday qabla mudiyi yowmin wa leylati iyadoo maalin iyo habeen aan laga joogin waktigii uu masixitaanka bilaabay atama ninkaasi wuxuu dhammaystiran uun masxa muqiimin qofkii muqiimka ahaa ee nagaa masixitaankiisu iyo dow afar labaatankii saacad dhaafi maayo markii uu masaxay kadib ayuu dhaqaaqay oo safar uu galay magaaladii ka baxay ninkaasi afar iyo labaatankii saacadood ka badsan maayo o odhan maayo dee waa kan safar dib igaga yimide aan saddexdeedii maalmood dhamaystirto waxaanu leenahay masixitaanku mar hadduu kugu bilaabmay adigoo muqiim ah kaasuunbaad ku dhammaysanaysa isagoo musaafira haddii masixitaanka uu bilaabay kadibna intii aanu afar iyo labaatan sacadood aanay kasoo warin kasoo wareegin uu nagaaday afar iyo labaatankii sacadood isaguna dhaafi maayo haddii markii laba maalmood uu masaxayay kadib uu nagaadayna imikaba bixi baynu leenahay oo dib u maydh markaa labadii lugood maxaa yeelay habeen iyo maalin wax ka badan ayaad soo masaxanaysa imikana muqiim baad noqota wاlwaajibu fii masxi اlkufi haddaba inta waajibkii markii khufaynka la masaxayo maa yuطlaqu calayhi ismu اlmasxi waa wixii markaa lagu iطlaaqi karo oo lagu magacaabi karo magaca masxitaan idaa kaana haddii uu yahay way masxitaankaasi calىa ظaahiri اlkufi kufka dhabarkiisa xaggan dusha ah walaa yujziu ma gudayo almasxu calىa baaطinihi in markaa baaطinkiisa la masaxo baainkiisa waa maxay baatinku waa gudaha waa xaggii lugta xigtay markau leenahay xag dusha masax dee dushan sare qofkii lugta ka sarreeyey ayaad xagga sare ka masaxaysa laakiin haddaad intood hoosta gacanta ka geliso aad xagga hoose ka soo masaxdee baatinka kaasi kuguma ku anfici maayo walaa calaa caqibi اlkhufi sidoo kale cidhibta khufka in la masaxo xaggii dambe cidhibta laga masaxaana iyaduna ku anfici mayso walaa calaa xarfihi koonayaasha dhinacyada in laga masaxaana iyaduna ku anfici mayso walaa calaa asfali xaggii hoose cagta hoosteedii iyo dhulka xigtay in laga masaxaana iyaduna asixi mayso wasunatu sida sunadii fii masxihi markii qofka la masaxayo an yakuuna waa inuu ahaado khuuuطan layman waa inuu yahay bian yufarija almaasixu inuu markaa kala qaado weeyi bayna asaabicihi an bian yufarija almaasixu inuu markaa kala faydo uun qofkan masaxaya bayna asaabicihi fariisi marka xoog looma kala qaadaye waa da iyaroo sidii dabiiciga ahayd ugu wey walaa yadumahaa oo aanu isku ururinin isku ururin maayo sidaa intuu yidhaahdo ayuu markaa xoogna uma kala qaadaya dee saasunbuu yar kala saaraya kadibna xaggii sare ayuu sidaa uga masaxaya xagga hoose in la masaxaana madhabka sunno unbay ka tahay wayabطulu lmasxu masxigii wuxuu ku burayaa cala alkhufayni labada khuf la masaxay bialaaثati ashyaa saddex arrimood buu ku burayaa bikhalcihimaa in la bixiyo la siibo aw khalci axadihimaa ama midkood la siibo aw inkhilaacihi ama isaguba uu iska siibuu kaa baxo adigoon adigu siibinba aw khuruuji اlkufi ama kufkii oo ka baxa can salaaxiyati اlmasxi inuu u suubado in la masaxo ka takharuqiisa isagoo dildilaaca oo kale oo lugti ka dhex muuqato dee markaa inaad lugihi maydha ayaa waajibaya markaa masixitaankuunbaa buray weysadii may burin weysadii may burine masixitaanka ayuunbaa burayoo labadii lugood unbaad maydhaysa haddii markaa lugtii wax kamidihii uu muuqdo kuraantii hadday soo muuqato masixitaankii wuu buray labadii lugood inaad maydho iyaa kugu waajibay wainqidaai lmuddati waxaa kaluu ku burayaa muddada oo go-da oo kaa dhammaata wa fii bacdi nusakhi kitaabka nusakhiisa qaar waxaa ku qoran muddati lmasxi wainqidaai muddati lmasxi muddadii masixitaanka oo dhammaata waa isku mid un wey muddadaasi maxaa ahayd min yowmin wa leylatin limuqiimin muddadaasoo ahayd habeen iyo maalin qofkii muqiimka ahaa wa alaaثati ayaamin bilayaaliha limusaafir qofkii musaafirkana u ahayd saddex maalmood iyo habeenadoodii marka haddii muddadii ay kaa dhammaato adigoo weyse qabay muddadii go'day afarlabaatankii sacad baa kaa dhammaaday muqiimna waad ahayd labadii qof waad siibaysaayo labadii lugood baad maydhaysa wa bicuruudi maa yuujibu lgusla waxaa kaloo masixitaankii uu ku buraa haddii ay soo dariyaan wax maydhitaan waajibiya ka janaabati sida janaabadii aw xaydin dhiiggii caada aw nifaasin iyo nifaaskii lilaabisi lkufi hadday ku yimaadaan qofkii qofka xidhnaa dee waxaa laga doonayaa inuu markaa dee jirhkii oo dhan maydho oo lugihiina iyagana dee wuu maydhayaa khufeynkii uu ka bixinaya tayamumka waynu yar gudageliyo halkaas aynu ku joojin doonaa faslu fi tayamumi fasalkani wuxuu ka hadlayaa gebagabaysigii wa fii bacdi nusakhi اlmatni kitaabka matniga ah nusakhdiisa qaarkood waxaa ku sugan taqdiimu hada اlfasli fasalkan oo laga horreysiinayo cala aladii qablahu kii markaa khufeynka ka hadlayey watayamumu tayamumku luqatan af carabi ahaan alqastu waa in shaygii loo qasto wa sharcan sharci ahaanna iisaalu turaabin waa in ciiddii la gaadhsiiyo ciiddii tahuurin wax daahirinaysay lilwajhi walyadayni wejigiiyo labadii gacmood la gaadhsiiyo bedelan iyagoo markaa waxa weeye iisaalka iyo gaadhsiintaasi la gaadhsiinaya ciiddu uu bedel ka yahay can wuduu'in weysadii aw guslin ama maydhigii aw gasli cudwin ama xubin maydhigii waa qofkii markaa jabiirada ku xidhnaa ama maarata kabniinku uu ku xidhnaa xubin kaa xidhan ayaa da isaguna uu ka gebagebaysanaya waa kaslu cudwi ayuu markaa bedel ka yahay bisharaaida iyadoo shuruud markaa arrinkaasi markaa lagu samaynayo makhsuusatin gaara shuruudo gaara iyadoo la ilaalinayo gaadhsiintaa markaa ciidda la gaadhsiinayo xubnahaasi ayaa markaa tayamum ama gebagabaysigu uu yahay wa sharaa'iu tayamumi tayamumka shuruudihiisu khamsatu ashyaa lix arimood weeyi وفي بعض نسخ المتن خمس خصال شرع الرمود ويي أم باكو قرأ أشياء خصال يستقيام أحدها متك كوبات وجود العذر قفكا وين عذر دار هايستو عذر كاسو بسفر أهين قفكا سفر كتشرو أو مرض أما حنون وين تشرو مركا وين قفكا عذر دار هايستو أما سفر كتشرو oo safarkii waxa loo saa loo leeyahay in biyo la biyo la waayo iyo marka iska qaalib ah oo badan marka waa biyo la aan ay jirto weey haddii markaa biyo la-aantaasi ay safar iyo wax lamida ku timid oo ay haalib tahay meeshaasoo kale in biyo laga waayo hadhow toolo salaadihii la soo celin maayo haddii safar aanu jirin ee meeshu magaalaba ay iska ahayd oo biyo la-aan une ay dhacday meeshani meel biyo laga waayo aanay ahayn waa la gebagebaysan iyada lafteeda tayamumkii waa lagu tukan laakiin madhabku wuxuu qabaa dadkaasi way soo celinayaan salaadii mar haddii aanay meeshaasi haalib ka ahayn biyo la-aantu saasuu markaa bisafarin meesha u keenay wahaani sababka labaad dukhuulu waqti salaati waa inta waqtigii salaadu uu soo galay haddii kale tayamumkii asixi maayo falaa yasixu tayamumu laha salaadii in loo gebagabaysta asixi maayo qabla dukhuuli waqti iyadoo waqtigeediiba la gaadhin wahaaliu ka saddexaad alabulmaai waa in biyihii la raadiyo haddii qofku biyo la-aan uu u gebagabaysanayay bacda dukhuuli waqti markii waqtigu soo galay waa in biyihii la raadiyo binafsihi qofku iskii waa inuu u raadiyo aw ama biman qof waa inuu ku raadiyo kale oo adina lahu isagu uu u diray fii alabihi inuu usoo raadiyo waa inuu ama isaguba biyihii raadsado ama uu qof u dirto qofkaasina qof lagu kalsoon yahay waa inuu yahay fayalubulmaa biyihii wuxuu qofku ka raadin min raxlihii hadduu musaafir ahaa heeryadiisii iyo de wixii uu watay wa rufqatii iyo raggii la socday rufqa iyo rifqa waa isku mid fain kaana munfaridan hadduu keligii yahay nadara xawaalayhi dhinacyada ayuunbuu eegi min aljihaati aarbaci afarta jihaba in kaana bimustawin min alardi haddii dhul siman uu joogo afarta dhinac uunbuu eegi fain kaana fiiha irtifaacu wankhifaadu haddii meeshan uu joogaa ay kala hoosayso oo meel tuura iyo meel taaga iyo meel markaa hoose ay uu kala leeyahay taradada wuu socsocon qadra nadari inta ishiisu ay gaadho waa ilaa saddex boqoloo diraac bay yidhahdeen boqol iyo labaatan mitir oo kale haddii markaa meeshu ay kala godan tahay oo aanay wixii u wada muuqanin dee waxa weeye wuu yar socsoconayaa oo meesha taagga ah ayuu fuulayaayee markaa dhulkii kale uuga muuqanayo qaarkoodna may waabu warwareegayaa bay yidhahdeen oo afarta dhinacba wuu u soconaya fain kaana fiiha irtifaacu wankhifaau taradada qadra nadarihi marka intaasi waa in ilaa boqol iyo labaatan mitir gaari karta bay yidhahdeeno waa inta haddii uu dhibaato la kulmo raggii uu ka yimid u qayshan karo ay ka soo gaari karaan bal iyagoo weliba iska mashquulsan inta codkiisa maqlan ay ka soo gaari karaan waraabicu shardiga afraad tacaduru isticmaalihi ayilmaai biyaha isticmaalkoodii waa inuu suuroobi waayey waa kii markaa xanuunku hayey bian yakhaafa waa inuu ka baqo min isticmaali ilmaai biyaha isticmaalkoodii waa inuu uga baqo calaa dahaabi nafsin calaadaasi waa idin wada qoran tahay sow ma iyo dahaabkuba labadaasi isma raaci karayaan oo khaafa calaa haddii ay gasho khaafada calaada ka dambaysa wixii loo baqayey ayay gashaa ee waxa laga baqaya ma gasho dahaabu nafsi nafta tegitaankeeduna waa wixii laga baqayey wixii loo baqayey ma aha marka calaad iyo dahaabtu isma raaci karaan hawaashida qaarkood oo aan eegayna may qabanin oo halkaa kamay hadan marka laakiin labadaasi isma raaci karaya marka calaa dahaabi nafsin bal calaada aynu iskaba tuurne khaafa bian yakhaafa waa inuu ka baqo min isticmaalilmaayi biyaha isticmaalkoodii waa inuu kaga baqdo dahaaba nafsi naftiisu inay markaa tagto uu kaga baqo oo in naftiba ay tagto uu ka baqo aw manfacati cudwin ama xubin waxtarkiisii iyo manfacadiisii inay tagto inuu markaa ka baqo oo haddii markaa calaada aad tuurto haddii aad dahaabta tuurtana inuu waxay noqonaysaa inuu u baqo bian yakhaafa min isticmaalilmaayi biyaha isticmaalkoodii inuu uga baqo calaa nafsi naftiisii inuu uga baqo marka calaad waxay gashaa wixii loo baqayey inuu naftii u baqo aw manfacati cudwin ama xubin manfacadiisii uu u baqo wayadkhulu wuu soo geli wayadkhulu fi lcudri waxaa cudur daarka soo gelaya maa low kaana biqurbihi maaun haddii biyo ay u dhow yihiin oo wakhaafa uu ka baqayo low qasadow hadduu raadsado calaa nafsihi naftiisuu u baqayaa min sabucin buu uga baqayaa dugaag meesha jooga aw caduwin ama cadow meesha jooga aw calaa maalihi ama maalkiisa ayuu u baqayaa min saariqin tuug buu uga baqayaa aw khaasibin ama markaa mid markaa xoog kaga qaadaya ayuu uga baqayaa markaa dee biyihii waxba raadsan maaye wuu iska gebagabaysa halkiisaasu ku tukanaya wayuujadu waxaa ku qoran buu yidhi fii bacdi nusakhi lmatni nusakda matniga qaarkeed fii haada shari shardigani ziyaadatu ziyaado ayaa la socota bacda tacaduri isticmaalihi ku xigto oo w waxa weye wa icwaazuhu bacda alabi waa in biyihii uu markaa waayey oo uu ka quustay markii uu raadiyey waa kii markaa isagu biyola-aanta u gebagabaysanayey markuu biyihii raadiyo de waa inuu biyihii soo waayo hadduu helo iyagiibu markaa ku markaa weysaysanaya ama uu ku meedhanaya washardu lkhaamisu shardiga shanaad ee u dambeeya aturaabu aahiru waa ciiddii daahirka ahayd daahirka ahayd waxaa loogala jeedaa ay ahuuru waa ciiddii wax daahirinaysay hayru lmunaddaa ciiddaasoo aan qoyanayn hadday qoyan tahay waxba kuu daahirin mayso de way kugu dhegaysaa uun boor ay markaa ku marmarisayba markaa meeshii ma yeelanayo halkaa waxa ka soo baxaysa gacmahaagii waa inaanay qoyanayn hadday gacmaagii qoyan yihiin wixii ku dhegay wax qoyan uunbuu noqonaya wa markaa qof dhooba ismarmarinaya ayuunbaad noqon xubinkii aad masaxaysay laftiisuna waa inaanu qoyanayn wayasduqu aahiru marka ciiddaa aahirkii waxay ku dhacaysaa bilmaqsuubi xataa kii markaa la soo xoogay ciid aad soo xoogtay oo aan xalaalba ahayn haddaad ku gebagebaysato gebagebaysigii wuu ku ansixi laakiin dee dembi baad ku jirta wa turaabi maqbaratin xabaal ciiddeed lam tunbash aan la faqin xabaal aan la faqin ciiddeedii dusha hadduu qofkii ku gebagebaysto iyaduna dhib ma laha laakiin tii la faqay dee waxaa la yidhi dheecaankii meydka ayaa ciiddan ku daatay oo nijaas bay noqonaysaa iyadu wayuujadu waxaa ku qoran buu yidhi fii bacdi nusakhi nusakda kitaabka qaarkeed ziyaadatun fii hada shardi ziyaado ayaa la socota shardiganoo wahiya waxa weeye lahu gubaarun ciiddaasoo boodhle fain khaalaahu haddii uu ku dhex daadsan yahay uu ku dhex jiro jisun nuurad aw ramlun ama markaa niis ama markaa burciid lam yujzi markaa ma noqonayso ama bacaad bacaadkaasi markaa ciidda kudhex maadaama uu ku dhex jiro ama ay nuuradi ku dhex daadsan tahay ciiddan oo markii aad markaa gacanta ku dhufato ay markaa markaa waxa weye niistii ama bacaadkii uu ku soo raacayo ama nuuraddii ay ku soo raacayso taasi markaa iyadu kugu filaan mayso oo gebagebaysigii kugu ansixi maayo wahaada ziyaadada halkan ku ama hadalkani muwaafiqun wuxuu waafaqsan yahay limaa qaalahu nawowiyu imaam nawowi wixii uu ku sheegay fii sharxi lmuhadab kitaabkii markaa majmuuca sharxulmuhadabka wixii uu ku sheegay ayuu waafaqsan yahay watasxiixi iyo tasxiixu tanbiih kitaabkiisa kalee la yidhaahdo wixii uu ku sheegay laakina waase ahaatee fi rawdati walfataawa kitaabkiisa rawdatu aalibiinka iyo fataawihiisa su-aalihii la weydiiyey uu kaga jawaabay jawaza daalika wuxuu baneeyey kii markaa ramligu ama niistu ama bataaxaas maarata markaa ku dhex jiray isagoo wuu baneeyey buu yidhi marka sida saxdii waxa weeye markaa marna waxaan markii ay ku dhex jirto niistaasi markii ay ku dhex jirto marna boorkii unbaa ku soo raacaya niistii gacanta ma soo raacayso marna maca iyadii baa ku soo raacaysa marka hadda iyadii kusoo raacdo dee gebagabaysi kugu ansixi maayo oo boor iyo niis baad ku wada gebagabaysa niiskiina de waa dhagaxaan yaryar weeye markaa dee kugu ka anfici mayso laakiin haddaanay kusoo raacayna boorka keliya uu kusoo raacayo markaa waa caadi baa loo labada hadalee nawowi isma diidane hadalkiisana waabay ku caddahay oo markii aan markaa ramligu aanu ku soo raacaynin iyay markaa ansax noqonaysa amaa jisiga iyo nuuraddu markii ay ku dhex daadsan tahay dee nuuraddii mar walba way kusoo raacaysaa hadalka nawowina iyada taa iskumuu khilaafa wayasixu tayamum markaa kitaabadan uu sheegay tasxiixu tanbiih waa kitaab imaam nawowi leeyahay tanbiihna waa kitaab abu isxaaq shiraazi sheekha la yihahda uu leeyahay tasxiix buu ku sameeyey tasxiix haddaad aragto kutubu tasxiix kutubta loo yaqaano waa kutub ka dabata ku samaynaysa kitaab hore tasxiixulminhaaj baa jira tasxiixutanbiih baa jira kutubtaa shaqadeedu waxa weeye kitaab horey ka daba tegaysaayo ama masale uu laba qowl ku sheegayoo aanu kala rajixin ayay kala rajaxaysa ama masale uu sidii raajixa ahayd maahe si kale raajixa ku sheegay ayay sidii raajixa ahayd kuu sheegaysa ama masale uu khilaaf geliyo aan khilaaf ku jirin ayay markaa cadaynaysa marka waa un aduu khalad dhacay kitaabkaa hore oo la saxayo wey saasaa markaa tasxiix loogu magacaabaa marka waxaa jira kitaab tambiiha oo madbacaysan oo la daabacay kitaab la socdo oo isagana ay ku qoran tahay tasxiixu tanbiih oo waa kii nawowi laleeyahay taasina sax maaha waa laga digtoonaanaya kaa kaa la socdaa waa kitaab kaloo nawowi uu leeyaho tanbiihan saaranoo taxriiru alfaadi tanbiih baa la yidhaha isagu eraya ayuunbuu sharaxa laakiin tasxiixu tanbiih waa kitaab gaara si gaarana wuu u daabacan yahay isagoo si gaara loo daabacayo waxaa la socda kitaab yaroo kaleo isnawi uu leeyahay oo isaga markaa sii dabagelaya ayaa la socda laakiin kan tanbiiha la daabacani isagu ma aha tasxiixa ma aha raw aalibinka hore aynu soo sheegnay fataawuhuna waa fataawo imaam nawowi leeyaho waa su-aalihii la weydiiyey ee uu ka jawaabay wayasixu tayamumu tayamumkii wuxuu ku ansaxayaa ayadoo sidoo kale biramlin niis ama bacaadkaasi oo fiihi gubaaru boodh leh oo boorkii una kusoo raacay isagii aan kusoo raacaynin tayamumkii uu kugu ansaxaya wakharaja waxaa ku baxay biqowli musanif hadalka uu musanifku yidhi aturaab uu yidhi ciidda uu yidhi hayru wixii aan ciid ahayn baa meeshaa ka baxay ka nuurati sida nuuraddii oo kale dhagaxii nuuradda ama ha burbursanaado ama dhagaxba ha ahaadee waxa weye laguma gebagebaysan karo wa suxaaqati khasafin dheri la riiqay oo markaa waxa weye la burburiyey burburkiisii isagana markaa dherigu de markiis hore ciid baaba lakin waa ciid la gubay oo guban burburkii isagana markaa lagu gebagebaysan maayo wakharaja biaahiri aaahir markuu yihi waxaa meeshaa ku baxay annajisu ciiddii nijaasta ahaa laguma gebagebaysan karo wa ama turaablmustacmalu ciiddii la isticmaala ee mustacmalka ahayd falaa yasixu tayamumu bihi isagana in lagu gebagebaysta asixi mayso oo ciidda mustacmalkii waa tii markii aad ku dhufatay ciiddii eed ku masaxatay wejiga waxaa wejiga ku hadhay iyo waxa daatay iyo markan aad isku masaxday waxaan gacantaada ku soo hadhay intaasaa mustacmala laakiin meeshanaad ciidda ka qaadatay iyadu mustacmal maahe la soco meeshaa kun goor baad ka qaadan kartaa ciidda laakiin waxa aad wejiga ku masaxday ee ama daatay ama wejigii ku hadhay ama gacantii aad ku masaxday ku soo hadhay intaa weeyaan mustacmalku وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم